شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور هذا كان باب باب واي في النهي نهي باب كيسي عن البدع bidcooyinka la yska nahyeeyo oo ummadda laga reebo iyo wa muxadithaati lumuuri umuuraha kuwooda gadaal ka yimiday umuuraha arrimaha gadaal ka yimiday oo diinta islaamka aan hore uga ahayn ee gadaalka soo zaa-iday in la yska nahyeeyo oo la celsho waxaan xaq ahayn hadday yimaadiin in ummadda laga celsho waqaala allahu tacaala waxau ilaahay qur-aankiisa ku yidhi famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiisa maxaa ahaa karo ilaa dalaalu baadi maahine xaq shaygu haddausan ahayn ee uusan ilaahay iyo rasuulkiisa ka imaanin ee uusan jidka fiicnaay oo ilaahay jidkiisa iyo rasuulkiisi ay noo tilmaameen uusan ahayn macnihiisu shaygaas muxuu noqon karaa baadi ilaa waxaan ilaahay rasuulkiisi aanay ku farin waxaa ku fari karo waa un cid ka sokayso marka ama hawaa u nafsigaa ku fartay ama shaydaana ku faray ama wuxuu lamida marka waxaasoo dhan maxay naqanaayeen baadiay naqanaayeen baadi ay naqanaan marka ilahi wuxuu yihi famaadaa bacda alxaqi xaq maxaa gadaashiisa ahaaday ila dalaalu waxaan baadi ahayn ma ahaa karaan suuratu yunis akaana ku jirtaa aayadda soddon iyo li soddon iyo labaad wa qaala tacaala wuxuu ilaahay aayad kale ku yidhi maa faradnaa kama anaan tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ugamanaan tegin min shayin ilaahay wuxuu yidhi kitaabka wax aan uga tagnay ma jiraan oo arrin kasta oo axwaal ah oo bini aadamkaan khusaynayso ama aakhiraha ku saabsanaato ama adduunyaha ku saabsanaatee kitaabka waxaan uga tagna ma laha culimmada qaarkood waxay yidhahdeen maa faradnaa fi lkitaabi waxaa laga wadaa looxul maxfuudka laakiin sida aqlabka loo badan yahay qur-aankaa loo jeedaa oo waxa waaye qur-aankan wax allaala wixii xaalad ah oo macnaha suuragal ahoo qofka bini aadamka danahiisi ah ama wax isaga u dan ah ha ahaadaano ama wax dhibaato u ahaa ee bini aadamka laga celiya ha naqdaane kulligood qur-aankan wax looga tego ma laha wax allaala wixii maslaxo ah ee bini aadamkan adduunyo ay ku gaari lahaayeen ama ay aakhiro ku gaari lahaayeen kitaabkaa loogu sheegay wax allaala wixii bini aadamkan dhibaato ku dhici lahaay oo adduunyo ku dhici lahaay ama aakhiro ku dhici lahaayna kitaabkaa loogu sheegay marka xaalad ou kitaabku ka tegay mugama jiraan xaalad ou kitaab ka tegay mugama jiraan marka ilah waxaa wixii marka intaas ka baxsan oo kitaabka ilaahay ka baxsan macnaheedu marka bidcay naqanayaan suuratu ancaamay kusoo aroortay qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi aayad kale ku yidhi suuratu nisaa fain tanaasactum haddaad doodiin ood shay isku qabsatiin fii shayin fii xukmi shayin shay xukunkiisa ama waxa ou yahay shaygaaso haddaad isku qabsatiin farudduuhu farudduu celiya shaygaaso hu shaygaa waxaad u celisiin ila allaahi ay ilaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay u celiya warasuuli ay ilaa sunati rasuulillaahi rasuulka sunnadiisa u celiya haddaad arrin isku qabsatiin oo aad kala gara weysiin arrintaasu ma xaqaa mase waa baadil arrintan xukunkeedu muxuu naqanaa kitaabka ilahay u bandhiga kitaabka ilahay haddaa u bandhigtiin waa la helaa culimmada hore oo salafu saalax waxay yidhahdeen haddii kitaabkan ilaahay nin taabiciya inuu ahaa malaynaa wuxuu yidhi neefka aniga cawada iga dhumay meesha ou jiro aan kitaabka ilaahay ka raajo waa ka helaa laakiin maxay rabtaa macrifay u baahan tahay macrifo ayay u baahan tahay maxaa yeelay waxaad og tahay meel kale haddaadan ka raadin waxaa keliyaho kuugu filan oo xadiidka nabiga kuugu filan wax aan ilaahay qadarin ma imaana neefkaa marka caawa markuu kaa baadiyoobo ama kaa dhumo qadarka ilahay ilahay ku dhac meel kale ma jirmi meel ilaahay qadare unau jiraa meel kale ma aadi kariya neefkaa wixii ilaahay u qadare goorma haddana helaa marka ilaahay qadaro ma min shayin waxa waaye way min shayin wax kastaba shayga waxay ahaayeen biqadarin marka shay kastaba waxuu ahaaday qadarka ilaahay inaa khalaqnaa inaa khalaqnaa kula shayin biqadarin ilahay wuxuu lehay shay kasta waxaan ku abuurnay qadar waxa uu ahaaha waxa uu naqon doono intuu jiraa shaygaasu waxa uu taraayo waxa uusan taraynin kulligood saas waa nabigana marka uu la dardaarmaya cabdullahi bin cabaas muxuu ku yidhi waa kau ku yihi yaa gulaamu waxau yihi ixfid illaaha yaxfadka ilaahay xafid ilaahay ku xafidaaya xadiidka dhammaadkiisa marka muxuu ahay low ijtamaca annaasu kulhum calaa an yanfacuuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu laka dadka hadday damcaan inay wax axsaana kuu sameeyaan kuuma samayn karaan ilaa wax ilaahay qadara maahin wa in walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka bishayin ilaa qad katabahu llahu laka marka maxaa xadiidka gadaashiisa haddana ku jirtay waclam ana kula maa akhdaaka lam yakun liyusiibaka wixii ku gafay marna ma ku heli lahayn marka haddaa adiga tidhaahdo maanta shaqaan doontay meesha shaqada hebelaa ii diiday waa layga celshay waa laysoo raacdeeyey adiga markaad hebel dhahayso marka horaan ba ilahay kuu qadarin haddii waxa aada hesho oo dantaadi aada heshana qofkaan ma ku siinin wax awel ilahay kuu qadari lahay asaga ninka asaab looga dhigo wax isaga ilaahay qadare asaab looga dhigo macnaheedu marka maxay tahay shaygan kitaabka ilaahay haddaa u celisid ma ka baxaysid saasaa waxaa keentay qofka muuminkaa weligiis inuusan qalbahaar walbahaar uusan gelin maxaa yeelay haddii uu musiibo arko waxau dareemaa musiibadaan iskama imaanin ilaa wax ilaahay qadara waa haddau nicmo arkana wax ilaahay soo reed mara ma aha oo cidu kuma siinin wax ilaahay kuu qadara waa waxaa la yidhaha sufyaan thawri a waxau arkay nin murugeysan ee dhabanada haysto markaasu wuxuu yihi ashayun wuxuu yihi xadatha ma shay baa kugu soo diray markaasuu yihi nacam mugaasuu yihi alaysa huwa fii cilmi illaahi mugaasuu yihi nacam ilahay cilmigiisa waa yahow yihi maxaa waxa soo dariyo sheega maxay tawir marka waxa cusbaan kara maxay tawir maxay tawir waxa murugta ku galshow wax kastee kugu dhaca wala qadarka ilaahay maasuu yihi haa haddii dhibaatadan kugu dhacayso cilmi ilahay lee kugula dhaco wax ilahay og yahay lee kugu dhaco haddaad nicmo heshidna macnaheedu hala boodboodin waxaa waaye in ilaahay nicmadiisa marka qofku hadduu muumin yahay ee uu qalbigiisa iimaan uu ka buuxo hadduu nicmo helana ma saamanay karto kor ma u qaadi karto hadday musiiba ku dhacdana ma murgi karto marka macnaheedu maxay tahay kitaabkaas ilahay ku kalsoon tahay marka kitaabkan ilaahay ayaad ku kalsoon tahay marka haddaad shay isku qabatiin oo xukunkiisa shaygaanu muxuu yahay aad tidhahdiin kitaabkan le u naqd kitaabka markaad shayga u naqdiin saddex wax ma ka bixi karin wax ilaahay ku faray wax ilaahay kaa reebay wax ilaahay kuu ogolaaday oo mubaaxa intaas ma ka bixi karin karaahida iyo maxaa la yidhahdaa sunanka labada lay hoos kacaya wax ilaahay ku faray faritaankaas marka ama mid waajiba ha noqdo ama mid sunna ha noqdo wax ilaahay kaa reebay wixii lagaa reeba marka ama karaahiyatu taxriim ay noqoneen ama karaahiyatu tanziih ay noqoneen shay lagu ogolaado oo bayna darafayn wax ma ka bixi karaan marka xukunka intaas shay kasta marka xukunkan ma ka bixi karo marka maxaad u naqaysaa kitaabka ilahay le masalada u naq haddaad kitaabka ilahay masalada u naqdid adigay murug ma isqabaysiin adigay murug ma isqabanayseen marka waxa way ilahay yidhi xukun shaykiisa haddaad isku qabatiin kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga le u naq wax kale mahelaysiin ka badan mahelayseen wa qaala tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wa ana haadaa siraadii wa ana haadaa midaan oo wasiyada waxaa laga soo hadlaayay aayadihii suuratu ancaam u dambeeyay oo saddexda ahay oo qul tacaalow kasoo bilaabanaya awlaadiina hadilina maaragtay irsaqa ilaahay idin siinaayo qofkii naf bini aadam naf la-aan hadilina hazinaysanina waxyaabahaas ilaahay uu kasoo hadlay in kaylka la oofiyo dadkaad wax ka gelaysa in la sameeyo ballan haddaad qof ka qaado loo sameeyo wasiyaadkaas ilaahay soo tiri ilahay wuxuu ley wa ana haadaa midkaas oo wasiyaadkaa oo ilaahay soo tiriya siraadii waa jidkaygu mustaqiiman jidkaygii toosnay wa macnaa waa diintaydii toosneeday waa sidii macnaa ilaahay raalli ka ahay in loo caabudo fattabicuuhu ayadaas raaca waxaas ilaahay ou ku faray oo axkaamtaah lagu soo faray waa jidka ilaahay ou raalli ka ahaaye ayada raaca walaa tattabicu subula jidadka faraha badan laha raacina oo haddaad raacdiin fatafaraqa idinla kala tagaane bikum can sabiilihi jid jidadka idinka kala tagaane jidadka xagga ilaahay idinka kala tagaane nabiga calayh salatu salam maalin isagoo asxaabta la joogo ayuu khad dhulka ku jeexay marka uu jeexay wuxuu yihi haadaa sabiilullahi kan waa jidka ilaahay dhinaca midiga waxau uga jeexay jidad yaryaroo xariiqama yaryaroo dhinac u qalloocana dhinaca bidaxan waxau u jeexay xariiqama yaroo dhinaca kale u qalloocana wuxuu yihi kullu haaulaa subuli calaa kulli sabiilin calayha shaydaan jidadkan aan jiidjiiday jid kastaba shaydaana kor taagan shaydaankaas muxuu ku leeyahay haadaa sabiilullahi kaala soo raac marka waxaa waaye mar walba waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo xaqaad ku socotaa haddana uu jidka ka baydo marka maxaa lagaa rabaa waxa ilaahay ou ku faray inaad ku ekaatay waxa ilaahay kaa reebay inaad ku reebtoontay maxaad musiibada keena marka waxa ilaahay ku faray aada caqligaada ku dartay ama ra'yigaaga ama hawadaada waxay jecleeda aada ku dartay ku daridaas aad ku darto jidkii kaa leexin jidkii kaa leexinaysaa adiga haddaad waxaan xuduudka ilaahay ku ekaatin ma dhumaysid musiiba goormay soo baxday ama caalamulislaami goorma iskhilaafay sidii ilaahay yiri ama rasuulkiisa yiri a waxaa lagu kordhiyay caqli ilaahay saasou yiri saasaa loola jeedaa ilaahay saasou yiri saasaa loola galeeya saasaa loola jeedaa marka waa ra'yi adiga ku darohoyso ilahay marka maku darin ilaahay saas waaye saanna waa ula jeedaa ilahay wuxuu ku amro waa ku amro waxau kaa reebna waa kaa reeb laakiin saana loola jeedaa macnaheedu maxay noqotay hawa u nafsiga ku darta adiga caalamka dhan waxay isku haystaan ama dhibaatada ka imaanaya intaas uuna laqalqalda jidka ilaahay aa qofkan ra'yigiisa ku kaba markau ra'yigiisa ku kabo musiiba imaanayso maa ilahay wuxuu u dhaartay nabigeena alay slat salaam walow taqawala calayna bacdulaqaawili la akhadna minhu bilyamiin hadduu hadda kelmadaha aniga ilahay aan eriyowle hal kelma le oo ku darsa lahay la akhadna minhu bilyamiin uma laqadacna minhu lwatiina macnaha inuu nabiga yidhaahdo wixii ilaahay yiri wax ka badan ma dhacayn ilaahaa yiri ayadoo uu ku ekaahay laakiin ilaahaa yiri saasay sii tahay malagu dareen macnaha in aad tiraa diinta islaamka adiga zaa-idi been ku zaa-idi dadku ha jeclaadaan ama dadka maaragtay been ku zaa-idi dadka ha kasoo leexdaan dhinaca kale adiga labadaba ma lagaaga baahno maxaa lagaaga baahan yahay inta ilaahay yiri le ku ekow shidadkan kaleeto marka musiibada markaasay timaadaan waxaana leeyahay marka ama bidco ama musiibaa timide waxay ka imaahaysaa shaygiioo hawaa u nafsi lagu daray mithaal haddaan kasoo qaadno cibaadada qofkaa cibaadada jeclaaday cibaadada ou jeclaaday a waxaa laga yaabaa inuu isleeyahy dadka u qurxi u qurxinta u qurxinaayo inuu hawadiisi sidau isaga u jeclaay oo kugu sii sawiray mug inta marka kuguma ekayn so isagu jeclaa kugu daray maxaa imaanaa marka ilaahay marka qofkaan ra'yigii ou ku darsaday raalli maka yahay mise maka ah nimaa waxaa jirtay yiri waxaan arkow yiri ummadiya waxay u jeesatay zamankii taabiciinta iyo taabicu taabiciin axaadiidaa la jeclaa nabiga muxuu yiri yaa ka wariyey xadiidkaa sanadkiisa yaa sheegay meeqa hebel hebel meeqa sanad uu leeyahay hee musnadkan muxuu sheegi doonaa ummadda taabiciinta waxaa ilaahay ku kalifay nin walba inuu aad axaadiid qur-aankaa laga tegay midaa iska xanaaqa mug oo jadaysan markaasu wuxuu yiri dadkan qur-aanka waa ka tagaynayo qalinga buuga u qaatay mugaasuu sheegay wuxuu dejiyay inuu si qur-aanka dadku jeclaadaan ninka inta qur-aan akhriya intaasoo janna wela ninka qur-aanka akhriya intaasoo janna wela waxuu isku dayay inuu yidhaha hebel hebelaa ii sheegay hebel hebelaa ii sheegay hebel hebelaa ii sheegay nabigaa shiil hebel hebelaa ii sheegay hebel hebelaa ii sheegay nabigaa yiri afartan xadiid oo isagu dejiyey oo isagoo uusan nabiga laga maqlin oo keenay macnaha muxuu raadinaa dadka inuu is yidhahdo axaadiidha kasoo leexdaane maaragtay ha aadaan dhinaca qofka aan markaa dadaalo wey lakin dadaalkiisa muxuu sameeyey inuu nabi maxamed ku been abuurto man tacmada calaya man kadiba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaari qofkaan marka maxau u qasday nabigu waa ku been awooday macnaheedan maxay aheyd dadaad diin jeclaysii maaga yaa kuu dirsaday diinta waxaaba kugu filan ilaaha ballan qaaday qofkii xaqa ku socda inuu dembi dhaaf iyo janno geliha adig ka badan maxaad samayn kartaa qofkaan marka waxuu wasfiyey jannada saas u taalo intaas saas u yaaleen guriga saas u yaallo meel hibla saas u taalo wax u maaga qofka dadka ka dhaadhaci xaqii u ka tegay musiibo kale qoorta gashtay wuxuu maagay meesha aad musiibo kale qoorta gashay qoladan hadda shiicada ayaa waxay yidhahdeen waxaan aragnay yidhahdeen dadka say abubakar iyo cumar u jecel yihiin markaasaan waxaan aragnay yidhahdeen cali laga jeestay nin oo oo shiicada kasoo islaamaa sheegaya kasoo maar tooba keenay wuxuu yiri waxaan dejinowri intaahaa kun oo xadiis oon cali leenahay yiri saas waayo ilaa ay gaarsiiyaan inuu cali nabiga ka darajo badan yahay si u buunbuunahan u buunbuunahan u buunbuunahan ilaa maqaarkood ay gaarsiiyaan dhinaca kaletood mucaawiya qole jeclaayeen caliyay nacbaayeen markaasay maxay isku dayeen in mucaawiya saxaabi yahay oo asxaabta nabiga yahay oo weliba nimanka asxaabtooda nimanka kaatibiinta yahaaba ku filan darjo ugu filan laakiin waxay isku dayeen inay mucaawiya darjakiisa keenaan qaarkood xataa waxay gaarsiiyeen malakul jibriil aa ilahay waxuu kasoo qaada qalin dahaba qalinkaas dahaba nabigaa loo keenay nabiga qalinka dahaba ay mucaawiya siiyey mucaawiya qalinka ku qori jaro waxyiga nabiga ku qori jaray qalin dahaba ha ilaagtiisa laga keenay mucaawin oo saxaabta nabiga yahaa ku filan qalin dahab oo laka maxaybu tiri nabi maxamed saxaabtiisa inuu ahaaba darajo ugu filan macnaha waxaa waaye qofku inay mararka qaarkood la tagto marka waxaa waaye wa ana haadaa siraadiya mustaqiima qofka waxaa suuro gasha marka mararka qaarkood shayow wanaag u malayhaa inay mararka qaarkood la xadgudbaan dhinaca kaletoodna sidoo kaleto dhinaca kaletoodna sidaasoo kaleto kitaabkan hadda u qoray sheekh xasan sheekh cali xasan sheekh xasan cali shaqaaf oo ninka shariifka oo dafcu shubha tashbiih ayaa wuxuu kasoo sheekeynaa masalahaas kusoo qaada niman isku dayeen iyaguna inay shiicadii la dagaalamaan ay cali yidhaahdiin meeshaad gaarsiisiin ma gaarsiin ay iyaguna waxay dejiyeen afartan xadiid oo abubakar iyo ku ammaanayaan cumar haddana ay cali ku caayaayaan yaa u geysta marka cali iyo abubakr iyo waxaa ku filan asxaabta nabiga waayo khulafaa raashidiin waay darajada nabiga gaarsi aduu kaba ma gaarsiin karti berigoon haddaa tidha cali waa buubcirkaanoo taga nabi maxamed saxaabtiisu ahaa ka qiimo badan asxaabta nabi maxamed oo ahaa ka qiimo badan buubiddan adigaa la ordaysa buubidda adiga le qiimo kula leedahay marka waxaa laga yaabaa qofku inay meelaha qaarkood ama wanaagow damca in wanaagga la simbarihayo ama xumaanow maagaa difaac difaac in kula simbarihayo waxaa la yidhahdaa nin dood ma galo ilaa inuu simbirixdi u badan tahay waxa dooda muslimiinta looga celiyaha dhibkaasay leedahay maxaa yeele waxaad ogtahay qofka kula dooda mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad istidhahdo hebel s yuusan kaaga raynin inaa xaq uga leexato waad istidhahdo hebela wax sheegay soo maha hebel aan ku raac markaad ehelaaday hebel awalba dagaalaad ka dhexeey hebel aan ku raac marka waxaa doqonnimo iska diid waxaad diidda marka maxay tahay xaqaad diid marka sideeda doodba hadday timaado musiibo lay ku geliya marka ilahi wuxuu lehy wa ana haadaa siraadii mustaqiiman wasiyadii oo ilaahay soo tirshay oo ilahi wuxuu yihi jidkaygi waa midaan wa ana haadaa siraadii waa jidkaygi mustaqiiman hadda maanta waxaad arkaysaa caalamulislaami oo dhan dhibaatada haysata waxaa kitaabo loo qora oo muxaadarooyin loo akriha shay haddii maanta lagu yihaa isticmaal hal xabo istakiin aan qiimo ku fadhin hal xabo istakiina aan qiimo ku fadhin maxaa yeele qofkan waa tawxiidaa shanta salaadow dukadaa sanku waa ogol yahay ilaw ilahay waaxid yahay waa ogol yahay waxa adiga ka dambeeya mugaa ka raadinaya hebel surwaal ma qaataa mise shaatiya u qaataa ilahay makuu dirsan ma lagugu kalifay ninkaan maxau qaataa ma qamiis oo qaataa mase surwaal oo qaataa mase macaws oo qaataa waxa lagaaga raba maaha qofkaan muslima ma yaha agtaada inuu ku weynaado inaa ixtiraamto keliya kugu leeyahay laakiin qofkaan koofi ma wataa mase ma wato waxaa lagu dagaalama marka hebel aniga agteeda waa kuwa yahay koofiyo wataa koofi wato qur-aanka ma lagu sheegin mal dhihin qofka koofi wata ixtiraama qofka surwaal hebel wata ixtiraam ma lagu dhihin maxaa isugu kalifaya mug waa waxaan waxba kugu taraya dadka waxaa arkaysaa mararka qaar nin baa waxaan arkay mararka qaarkood masaajidu nin ku arkay nin garro masaajid ku arkay oo kusoo marka uu sheekaysta sow raba ka waayo nin yahu dadka fi fiican kuu maleeyaha garkaada markaan ujeeda ninkaan muxuu ku qiimiyay garka la ku qiimiyay meel qof wada dhagaha u duran yahay oo hadda maanta gar le haddaan qof wax ku qiimay tago manaa waxaa qiyaastaa ka xumaatay qiyaasta ka xumaatay ilahi marka wuxuu leeyahay wa ana haadaa siraadii mustaqiiman jidkayga waa midkaan oo macnaha wasiyadaas aan idin soo tirshay ayaa jidka ilaahay oo xaqaah fattabicuuhu wasida ilaahay raaca walaa tattabicu subula jidadka ha raacina jidadka ha raacina maxaa yeele jidadka waxay keenaysaa jamaaco adigaa jeceshahay jiday raacday haddaad adiga xaq ka dhigato ood istaa dadkaan aada la socotid waa ahlu xaq ile marka adiga marka jid gaara ayaad jeclaatay xaqa buga ma jeclid jidkaan muga hadda u qaloocdaadna waa la qaloocatay sayd cali maxau yihi icrif alxaqa tacrif ahlahu walaa tacrif ilxaqa birijaali fatahliku wuxuu yihi xaqa aqoonso qofka uu ahla waa aqoonsanaysaa hadi xaqa ilaahay aqoonso laakiin xaqa dadka ku aqoonsana macnaha haddaa tiraa hebel waxau wada keliya agteeda xaqa ah hebel marka macsuum miya nabi miya marka qaarkood imaan karta mug inaa halaagsantid inaad halaagsantid marka ilahi wuxuu leeyahay walaa tatabicu subula jidadka ha raacina jidadka ha raacina waxaa lagu leeyahay waxaa waaye manhajyadan dhan hadda la samaystay caalamulislaam hadda ninka waxaan naqaanaa inta soomaaliya haddaan kasoo qaadno ilaa iyo sideed iyo labaatan ururay leedahay urur kastaba imaam uu leeyahay urur kastaba wuxuu leeyahay manhajay ku socdaan ay leeyihin manhajkaas marka qola walba waxay leeyahay saanan yeelina saanan dacwada yeelina saanan kulligood waxay wada ordayaan kitaabka ilaan ku wada yeelo haynaa koo ulijeeda soka kale koo ulijeeda dheer kale koo ulijeeda dana kale koo cawada ku hoyda kale ko kooba ulijeeda gaar oo ka leeyahay laakiin waa kala duwan yihiin haddana maxaa kulligood marka laga wada hadlou haaya kitaabka ilaan kugu wada yeelo haynaa musiibad maanta caalamka haysta fiiri marka soomaaliya marka intaas ku aragto caalamka kala fiiri marka adiga maanta see loo kala dadkisan yahay laba israacsan ma arkaysa masaajidkaa laiskula wada dukanaa ahlan walaalkay akhwaan akhwaana laisleeya irida mugalka ba kankii heber mahayno hebel sha la socdo ninkan maxaa lagu nacay hebel sha la socdo ceeb kale looma hayo hebel sha la socdaan ku nacay marka musiiba maxay noqotay caalamulislaami marka gaalada waxay ka duwayn dadka qaarkood waxaas leedahay oo dadkaana maysan gaalada ka shaqayn maxaa yeelay jidad islaamiyada raac ilahi wuxuu leeyahay walaa tattabicu subula jidadka ha raacina oo haddaad jidadka islaamiyaad raacdiin fatafaraqa bikum can sabiilih ay idinla kala tagaan jidka ilahay idinka kala tago maxaa yeele jidka ilahay kan nusow ka haystaa kaas nusow ka haystaa marka ka raacdaad adiga qaan weyhe waxaad raacdaa qaan weyhe marka waxaa waaye fatafaraqa bikum can sabiilihi jidka ilaahayaa idinla tafaruqa idinka kala tagay inta aadam inta aadam inta aadam waxaad sheegtay mugaadi ma taqaani waa midda hadda maanta caalamka haysatee allahna toosiye wa qaala tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi qul waxaad ku tiraa nabi maxamedow nimankan yahuudda oo maxabada sheeganayo in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha kuwa ilaahay jecel haddaad tihiin fattabicuuni aniga isoo raaco nabi maxamed yuxbibkum ullahu ilaahay idin jeclaadee haddaa aniga isoo raacdiin haddaad aniga isoo raacdiin rabbigu idin jeclaadee wayakfir dhaafee lakum ilaahay idin dhaafee dunuubakum dembiyaalkiin dhaafee maxaa yeelay maxaa dembi dhaafkaan ka dhalahaa itibaaca nabiga jacaylkana muxuu ka dhalahaa itibaaca nabiga marka waxaa waaye qofka iskama imaanayo marka haddaad nabi maxamed raacdiin waa idin nabadgelaysaa nabiga calay slat slaam maalin waxaa u yimiday cumar markaasu wuxuu uga sheekeeyey nimanka reer bani israil isaga wuxuu deganaa jiray meelaha cawaaliyaadka leedaha meelaha sarsaroo madiina oo heer hersilayo badan yihiin mararka qaarkood madrasada soo mara asoo culumadooda iyo waxyaabay sheekeeyana maalin nabigu tu yimid waxaan kitaabkooda ku arkay iyo iga yaabshow markaasaa nabigu xanaaq markaasuu yidhi cumar ma shakiya kuu jiro maanta haddaw mu noolaa lahay muuse oo reer bani israa'iil nabigoodii ahay maa wasicahu ilaa itibaaci uma banaanaan lahayn ilaa inuu aniga isoo raaco maahayn inuu nabiga soo raaco waxaan inuu banaanaan lahay maxaad umalayn marka fakayfa bika ayaga kuwa ayaga sheeganaya inay nabi muuse jidkiis taagan yihiin maxaad umalaynaysa marka marka waxaa waaye maxaa xaqa lagu gaaray in nabi maxamed la daba kaco maxaa ilaaha qur-aanka ku yidhi macnaha marka saasaa marka meesha taallo ilahayna wuxuu ku waajibiyey nabiyaasho idilba inay nabi maxamed rumeeyaan una gargaaraan oo suurta alcumra dhexdeeda ku jirto wal aayaatu aayadaha fil baabi baabkan kusoo arooray oo in maaragtay xaqa la raaco oo waxyaabaha gadaal ka yimida laga raaco kathiiratun kuwa fara badan waayo macluumatun kuwa la yaqaano wa wa ama alaxaadiisu axaadiida fa kathiiratun jiddan aad ay ayagana uga badan yihiin wahiya axaadiidana mashhuuratun kuwa la yaqaano waayo fanaqtasiru waxaan ku gaabsaynaa calaa darafin minha qayb uun ayaga kamida ayaan ku gaabsanaynaa alxadiiث اأwl xadiidka koobaad marwiyin waa kii la wariyey can caaishaةa radi الlahu tacalى canha caaisha ayaa laga wariyey qaalat waxay tihi qaala rasuul lahi sal اlahu alay slam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man axdatha ninkii soo darisiiya ama soo kusoo zaaidiya fii amrinaa haada ay fii diinina diintantaynaa ninkii kusoo zaaidiya maa shay kusoo zaaidiya laysa minhu aan kamid ahayn shay aan diinta kamid ahayn qofkii kusoo ziyaadiya fa huwa raddun ay marduudun mid lagu celiyo waayo waa masderkii oo maaratay loo celihaayo maxaa la yidhahdaa laga cabiray asalkii oo laga masderkia laga cabiray ayadoo loo jeedo mafcuulki loo jeedo marduudun ay ki lagu radiyo waaye mid lagu radiyo waayo macnaa raddigaan ay marduudun mid lagu celiyo waayo waxa uu la yimid waa idlaaqu lmasdari calaa ismi lmafcuuli ismi mafcuulkiyaa maarata lagu idlaaqay marka waa lagu radiyey macnaha maxaa laga wadaa diintan islaamka waxaan asalkeedii kamid ahayn qofkii la yimaada waa lagu celiyay diintan islaamka ilahay shay kugu waajibay ma ziyaadi kartid ilahay shay kaa xarimay ma bedeli kartid oo adiga xalaal kama dhigi kartid maxaa marka la rabaa shayga diinta asal ku leh oo la ziyaadi kara maka muxuu noqonaa shaygii awal lagu ogolaa mubaaxa ahay maalan diinta islaamka sunooyin ay ogosha sunadaas marka qaar waxay naqonayaan muqayad qaarna waa mudlaq maalan sunadii salaada subax midda ka horeyso oo kale oo tawaabicda la yidhahdo salaada subax midda ka horeyso oo sulatulfajriga adigu ma bedeli kartid waqtigay ku xadidan tahay zamanna waa ku xadidan tahay marka salaada subaxdii horteeda una la dukana marka adigu ma dhihi kartid laba ragcow nabiga duka jaraye alla ila afaraan ka dhigahayna kumali macnaha sunadu marna waa muqayad marna waa mudlaq markay mudlaqa tahay may tahay marka sunatuleyl oo kale nabiga u nimaa nabigu yimid mugaas wuxuu rasuulka ilahi iga hadla sunnatuleyl nabiga muxuu yihi mathna mathna laba laba waa lama dhihin afar ka badin ka badan lama dhihin shan ha ka badin lama dhihin mathna mathna laba laba la macnaa sunno markay saas oo kale mudlaq tahay sidaas oo kale adkaarta qaarna waa mudlaq qaarna waa muqayad qaarka mudlaqa waxa waaye adkaarta lagu ogol yahay wax allaal wix ilaahay ku tusihayo dikrigiisa qaarna waa muqayad oo waxa waaye lafdi aan la bedeli karin lafdi aan la bedeli karin lafdiga aan la bedeli karin marka macnihiisu muxuu noqonaa masalan kasoo qaad qur-aanka waa dikri lafdigiisa iyo macnihiisu waa muqayad waxaad bedeli karta maaha adu saarta ma cabiri karta laakin ducada waa mudlaq ilahay markaad tuugaysid marna waxaad dhii kartaa ilahu dambigeyga dhaaf ilahay cunto isii ilahu awlaad isii waxyaaba badanoo mudlaqa adkaarteeda kamid taha marka waxaa waaye shayga marka hadduu diinta islaamka asalku leeyahay ma aha marka marduuda laakiin shaygu markuusan diinta islaamka asal ku lahayn ee adigaa tiraa waa la yimiday waa lagu celiha wuxuu leeyahay ibnu xajar casqalaani marka uu soo qaadayo xadiidka aan kusoo marray baabkan baabka ka horreeyey oo ahaaday kullu bidcatin fi dalaali wa kullu dalaalatin fi naari xadiidkaas waa caam wey kanaa khaas yeela xadiidkaas caam waayo wax allaale wixii bidcaa oo nabiga ka dambeeyey inay baadi yihiin waa caam maxaa yeele wax allaale wixii nabiga ka dambeeyey waa maaragtay inay baadi yihiin waa bidca le kana khaas yeela oo muxuu ku khaas yeelaa shaygu hadduu diinta islaamka asalku leeyahay ma aha bidco maxaa yeelay imaamu shaafici ayaa waxaa weydiiyey axmed bin xambal wuxuu yidhi bidca maxaa loo yaqaanaho markaasuu yihi maa laa asla lahu fi fi shareeca waxaan diinta islaamkaba asal ku lahayn mitaal hadda waxaad ka soo qaadaa salaadan taraawiixda aan dukanayn nabiga ma uusan dukan mana uusan amrin laakiin nabiga muxuu amray in qiyaamuleyl habeenka ramadaanka maarata loo istaago oo qofka uu cibaadaysto habeenka qiyaam- ramada- eh, ramadaanka uu la cibaadaysto cumar marka muxuu arkay asxaabti oo nimba si u dukanaa afar nimaa isla dukane shan nimaa isla dukane laba nimaa isla dukana nimaa keligiis dukana wuxuu uri dadkan waxay wada samaynayaan walla in ramadaanka qiyaamkiisi ma ah oo cibaadaha haa hadday hal meel isugu wada tagaan isugu tegiddaas waa noocaan bidco laakiin asalay diinta ku leedaho in ramadaanka habeenkii la istaagee la cibaadaysto diinta asal ku leedahay diinta asal ku leedahay waxaad ka soo qaadaa axaadiidta nabiga in la qoro waa bidco wax diinta islaamka asal kulahay ma nabiga wuxuu yiri aniga xadiidkayga yaan la qorin laakiin waxyigayga qora waxyigayga ha la qoro maxaa la ogaada marka ummaddii waxay arkeen hadday ma- maalinta uu hadalka nabigaas dhehaayo ma ahayn inuu ka cerihaayo warkayga oo dhan bayaan la taaban maxaa yeelay nin asxaabta kamid ahay ayaa maalin nabiga inta khudbay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ow hadalaadka berigaa tiri ii qor waa loo qoray ha loo qoro yiri macnaa marka ma ahayn in itlaaq laga wado hadalkayga o dhan layaan la qorin laakiin yeeso isku darmi waa ilaan xilligii qur-aanka soo degaaya haddii warkii nabiga la qoro ile waa wada carabi in ninkaanu yidhaahdo hadalkaan ka maqlay waa xadiis kana uu yidhaha maya waa qur-aan marka nabiga waxau talagalay si aysan isugu darmin culamadu saasay u fahamtay markii ay la imaanayay oo taabiciinta eh, qaar badanaa necbay in xadiida la qoro xadiidka waa xafidi jirna taabiciinta markuu joogo cumar bin cabdilcaziiz oo wuxuu yihi xadiid ha la qoro markaasaa asxaabta qaa- taabiciinta qaar waxay ku yidhahdeen ma waxaan ummadii hore saxaabtii aysan samayn ayaad adigu samaynaysaa markaasuu yiri waxaa waa yiri diintu waa dayacmaysaa wey maalin waxaa imaa doonta wey bukhaariga asalkiisa ku taala muqadimada wuxuu le maalin waxaa imaa doonta wey aan la aqbalaynin ilaa ilaahaa yiri rasuulkaa yiri waxaan ahayn ee markaa tidhaha rasuulkaa yiri lagu leeyahay wuri yaa ka soo wariyey itus sayidina cali maxaa wuri awal waxaan ahaa jirna wuri markaan maqalno qaala rasuulullaahi calaa ra'si walcayn madaxaan saari jarowle indhahan waa noo saaraa jarowle fa ama alaanawi qofkiina yidhahda nabigaa yidhi saddex walaayadoon marsin jarowle istaxliftu billah talaata maraatin saddex jeera qofka dhaarin jaray ilaahan kugu dhaarshay ee nabi maxamed afkiisa maka maqasho maxaa yeele waxaa la ogaaday in diinta laga been sheegayo oo khatar badan ay timid dadan ilaahay ka cabsaynaa yimid markaas maxaa timide in diinta la fatasho sanadkii la fatasho qofkii la yidhaahdo yaa kuu sheegay zamankee laguu sheegay marka dhoocaan waa bidco laakiin diinta islaamka asal ay ku leedahay maxaa yeele maanta haddaan la qori lahayn diinta islaamka hore waa b- b- waa dhumi lahayd hadda mataala marka lagu leeyahay xadiidkaanu saxiix waa bukhaariyaa wariya de waxaan ognaha bukhaari isaga iyo aabihiis iyo hooyadiis iyo awowgiis labadaba midna ma aysan arkin afartooda midna ma aysan arkin nabiga awowgiis marka lasoo islaamihayo waxa waaye waa nin lasoo qabto u aha oo dhulka bukhaari laga soo qabtay aabihiis hooyadiisna kaba soo qaad maysan imaan isagoo dhanba waxa u dhashaba nabiga markii la oofsaday boqol iyo siddeetan sano ka bacdi oo bukhaari dhashay haddana maanta maxaa leeyahay xadiidkan bukhaariyaa saxiix yahay hadda waxaa saxiix la dhihi karaa wixii la hub maxaa lagu hubsaday bukhaari abtirsigaa lagu hubsaday xadiidka markau soo qaadayo ee uu saxiix yeelayo qofka uu kasoo qaada wuxuu leeyaa kuu sheegay hebel hebel intuu jooga meel heblo adna intaa joogta meel heblo waxau raadiyaha labadan qofood isku zaman ma ahayan ma isla kulmeen isku wakti ma ahaayeen macnaa maxau raadiyaha hadalkii nabiga u ilaaliyo u haayo hadalkii nabiga suu ku sugnaa lahay marka maxaa la gaaray xadiidkiisu waa saxiix muxuu saxiix ku noqday isagu nabi ma uusan arkin laakiin jidka uu ku raajaa jid saxiixa nin la yidhaha shucbata ibnu xajar wuxuu yidhi man qaala bilaa isnaadin wuxuu yidhi kaman qaatala bilaa silaaxin ninkii kelmad sheego wuri ama xadiid sheego wuri isagoon sanad lahayn wuxuu la mid yaho wuri nin yidhaha wuri waa dagaalama asoon qalab wada in hadduu inta duulaan gala yidhahdo waa dagaalan aada asoon qalab wadan macnaheedu maxay noqone waa nin aan dagaal u socon macnaha ninku marka waxa uu sheego waa inuu sanad u yeelaa macnaha tiirsi meel loo yeelaa dhinacaas haddii la fiirsho diintu waa bidco maarata a- a- xadiidka qoritaankeedu waa bidco wa maca dalika diinta islaamka loogama maarmo diinta loogama maarmo maxay asal ku yeelatay qur-aankiyaa la qora saa lasoo xafido nabiga intuu joogana xadiidkii waa laga qaabtay se waxaa la ii qor kelmadahan waa la qaatay marka waxa waaye asal ay diinta ku leedahay asal ayay diinta ku leedahay marka waxa waaye shayga marka waa bidco la leeyahay waxaad fiirisaa kalimatu bidca waxa waaye gadaal waxa ka yimid oo badaca ay kelmada asalkeeda ka timid wax la ikhtiraacday oon horuu jiri jira waxa hadda maanta bidcada oon diinta islaamka looga maarmo waxaa kamid a naxwi xilliga nabiga alay slat slam qof naxwo taqiina lama arkin ficil iyo faacil iyo marfuuc iyo waxaan beriga dhan la daldalaayo mansuub iyo waxaasoo lama aqoon maxaa keenay saxaabtii markii ay islaamkii faafiyeen ee dad cajama soo galeen dadkii a mararka qaarkood maxaa yimid inay carabiga si qalad ugu dhawaaqaan carabiga yaa qawaaciddiisa hala qoro ficilkan iyo faacilkan maxaa lagu kala aqoonsana kelmaddu inay ficil maadi tahay inay ficil mudaari tahay qawaaniina loo yeelo marka saas loogu yeelaayo diinta islaamka lagu xoojiyo wahaa laakiin naxwi hadda ajir laga heli ma akhrisashadeeda iyo barashadeeda wa maca daalika ajraa laga helaaho haddaad kitaabka ilaahay u baraysid ajraad ka helaysaa maxaa yeelay kitaabka ilaahay masixi kartid haddaan dhawaaqaada saxnayn ayadu marka daatadeedii ma ahayn tii faa'iide lahayd laakiin waxa ka dhalahaayo aa faa'iido yeesha hadda maanta maxaa la isticmaalaa waxaa la yidhaha balaago cilmi balaaga xilliga nabiga ma aysan jirin bayaan waxaa la yidhaha badiic iyo cilmiga waxa saas leeyahay kulla ma aysan jirin xilliga nabiga marka maxaa lagu keenay diintii ma looga maarmo diinta loogama maarmo waxaad ka soo qaadaa kitaabka hadda la yidhaha al akhriyaha tajwiidka xilliga nabiga ma jiro tajwiid la yidhaha idqaam iyo irqaam iyo maaragtay xarufulqalqale iyo xarafkan makhrajkiisu intuu ka yimaadaa iyo hadda mathalan khamuga lagu dhawaaqa culamaa ulmakhraj markay kuu sheegaan waxay ku leeyihiin makhrajka midka kisaa-iyaa la qaadaha asaa ugu fiican kisaa-i waxaan ognaha taabicu taabiciin way ahtaa taabic hataa ma aha taabicu taabiciina dhala asaga marka macnahe maxay noqotay habka asaga khada ugu dhawaaqa muga la qaadaha markaan leeyahay makhrajka kisaa-iyaan qaadaha kisaa-i isagu nabi maxmed muusan arkay intuu kasoo qaata muga nudqigu un saxiixahay af carabiga dadka maha jooga kii ugu fiicnaayo qaatay marka waxaa waaye waxaa bidca la leeyahay yaan dadka ummadda lagu qalday waxaa la fiirihaa shaygu waxa ou yahay diinta asal maku leeyahay imaam ibn xajar casqalaani wuxuu fatxibaari ku leeyahay markii la yidhahdo bidca dhammaanteeda waa dalaalo xadiidkeeda waa caam kanaa khaas yeelay xadiidka kanaa caddayhaa maxay tahay man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu wixii diintayna wax qofkii ku soo dara waxaan diinta asal ku lahayn waxa diinta asal kule laakiin faa-iiday leeyihiin waxa diinta asal kule faa-iiday leeyihiin marka waxaad u qabtaa maanta xarbiyay noqotay maarata kelimatu bidca caalamki dhammaay waxaa lagu leeyahy hebel marka u gacanta nunuuxaya bidca waay hebel marka u saas yeelaya gacanta inta saaraya bidca waay waxaan hadda la isku haysto o dhan walaxaan diinta meel looga helin waa naaga waxaan ka soo qaadaa gacanta marka hoos la saaro kuwa xudunta ka hoos la saaro xilliga nabigay jirta in la saaro jir in gacanta kor la saaro xilligay jirta waxaa waaye dhexdhexaadka in la saaro kulli axaadiida kusoo aroortay ha kala xoog badnaadaano laakiin qaara daciifa qaara saxiixa qaar marka nin walba waxaa waaye mid kau qaatay in sidiisa loo nabadgelsho wixii marka la ogaado inay munkar yihiin hala iska tuuro in la ogaado marka waxaa kaloo riwaayo kaloo muslima kusoo aroortay lafdigaan lafdi ka macaan badan lafdigaan lafdi ka sii sariixsan oo muxuu ahay man camila camalan qofkii ku camal fala camal laysa calayhi amrunaa oo aan diintayna kamid ahayn macnaha ninkii ku camal fala aa laga wadaa mugga fa huwa raddun waa raddi macnaa qofkan waxuu ku camal falay shay aan diinta islaamka ahayn oo ku camal falay qofkaas waa raddi marka laakiin lafdiga maanta maxaa lasoo qabsaday kelmadiyaan ayaa lasoo qabsaday maanta waxay noqotay xarbi diinta islaamka maanta muslim iyo gaalo xataa gaalada inay dareemaan kelimata bidca ay gaartay oo gaalka aan afcari waxta aqaanin bidca haddaa u sheegta wuxuu kulehay caawe maalinaan maqnaa waxay noqotay marka kelmad caama iska noqotaba waayo alxadiid athani xadiidka labaad mar wuy waay kii la wariyay can jaabir bin cabdillahi ayaa laga wariyay radia allahu tacala canhu alaa ka raali noqde qaala wuxuu yihi jaabir kaana rasuululahi sala lla alay slam rasuulka ilahi waxau ahay idaa khadaba nabiga markau khudbayhaayo ixmarad waxaa gaduuda jartay caynaahu labadiisa indhood wa calaa waxaa kor ahaa jaray sawtuhu codkiisana kor ou ahaa jaray washtadda waa daraa jaryay halabuhu nabiga caradiisuna waa kululaa jartay oo macnaa aada u daraa jartay xataa waxaabuu mararka qaarkood kaanahu waaba asigoo mundiru jeyshin jeyshkii uu digaayo isagoo ah qof jeish u digaayo oo digniin sii haayo oo kaleu nabiga mararka qaarkood maaratay codkiisa kor ugu qaadi jiray markau khudbayhayo yaquulu nabiga waxau dhihi jireen sabaxakum wamasaakum macnaha sabaxakum waxaa idinku waabariisay oo macnaha nabka ila qofka marka la digaayo sabaxakum waxaa waaye ay cadowgiyaada kusoo waabarisee ka kaca cadowga wada soo weerar waaga waa barye ka kaca cadowga wada kusoo kacayo wamasaakum war galabti cadowgeeda soo weerara ka kaca sida nin digaayo oo kale u ahay nabiga wuxuu dhihi jiray bucistu aniga waa la isoo saaray ana aniga oo nabi maxameda iyo wasaacatu saacda yowma alqiyaamo ka haateyni labada faroodoo nabiga isla taagi jiray wayaqrinu waxau nabiga isla xiriiri jiray bayna usbucayhi labadiisa farood assubaabatu farta maarata mutrisada la yidhaha oo wax lagu mutriyo iyo walwusda farta dhexayso sabaaba ani mutrisaan u aqaanaa waa midda marka maarata weelka lagu mutriyahay oo suulka kala xirto magac kale anigu ma aqaano qofka yaqaana siga taqala assabaabatu midda sabaabada la yidhaha iyo walwusda wayaqulu nabiga wuxuu dhihi jira labadaas waxuu isula xiriiriyay sida labadaasu aysan u kala fogeyn ayaa nabiga soo bixitaankiisa iyo qiyaamadu kicitaankadiisan u kala fogeyn ama macno kalea laga sheegaaho labadooda intay kala dheer yihiin aan nabigu intaas kasoo hormaray tan kalena waa daba joogtaa macnaha hadda midaan dhexdaasay u dheertahay tan kalena waa ka daba dhowdahay marka nabiga lasoo saaray qiyaamo soo bixitaankeeduna dhow yahay qiyaamo soo bixitaankeeduna waa dhow yahay wayaqulu nabiga waxau dhihi jiray amaa bacdu intaas kabacdi marka uu idiin dhigo uu nabiga maarata khudbada akriyo amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi khayr sheeko midka ugu khayr badan kitaabullahi war midka ugu khayr badan waa kitaabka ilaahay wa khayru lhadyi hanuun midka ugu khayr badanna hadyu muxamedin hanuunkii nabi maxamed waaye sala allahu alayh wasalam wa shara lumuuri umuur midda ugu shar badan muxdathaatuhaa midda gadaal ka timida waa umuur midda ugu shar badan waa waxa gadaal ka yimida wa kullu bidcatin bidca dhammaanteeda dalaalatun dalaalo waa uma mugaas kabacdi yaqulu nabiga wuxuu dhihi jiray ana aniga owlaa kii ku habboon ayaa nahay bikulli mu'minin mu'min kasta midka uga habboona nahay min nafsihi nin walba oo muumina naftiisa anaa uga habboon manaa adiga naftan taada ee adiga aad isleedahay waa ku dadaale oo khayr iyo waxay u ahay adigu dadaale nabi maxamed aa naftaada kaaga dadaal badan nabi maxamed ayaa naftaan tayna nooga dadaal badan maxaa yeelay wax allaala wixii naftaan anfacayay nabigaa noo sheegay wax allaal wixii naftaan taada dhib u keenaayana nabigaa hore u sheegay marka adiga naftaan taada wixii anfacaya ma wada taqaani laakiin nabigaa hor sheegay wax allaal wixii nafta dhib u naqanaayana nabigaa kuu sheegay marka adiga naftaan taada waxaa kaaga habboon oo kaaga owleysan oo kaaga maarata arrinteeda kaaga murug badan nabiga nabiga wuxuu yiri marka man taraka qofkii ka taga maalan ninka maal ka taga faliahlihi ahalkiisa iskale xaaskiisa iskale xaaskiisa ayaa iskale maal qofka u ka tago maalkaas ahalkiisa iskale waman taraka daynan qofkii dayn ka tagana aw dayaacan ama wax kala daadsan oo oo dayaacan ka tagana fa ilaya waxaas aniga agtayday ahaayeen wa calaya daynkuna anuu korkayga ahaada qofka muslimkaa wixii ka kala daadsanna anigaa u xafidaayo agtayday ahaahaya wixii daynahoo lagu leeyahana aniga korkayga ahaadeen marka nabiga alay slat slaam qofkii muslima wixii daynahoo lagu leeyahay inuu damaano qaado saxaabta waxay ahaayeen qof kasta hadday murug yar soo gasho iskaba dhaafito un cawada murjiso qofka allah ka dhigay nabigu subaxdii ula tegay wuxuu rasuulka waxaa saasaa igu dhacay xaala saasaa sameeyey xaala saasaa yeelay xaala hawshaasaan qabsaday meel hibla waxaas ka rabaa asxaabta markaas ula jira saasaa ku fiican saan yeel qofkii aan awoodi karin nabiga uu kaalmay jiray haddausan markaas waxayn waa uu ballan qaadi jira wuxuu dhihi jiray xibla hadday yimaadeen kursiyaha qofka marka hadday dhibaata haysato nabigaa kafaalo qaaday waad ka warqabtiin xadiidka bukhaariga waxaa kusoo arooray jaabir bin cabdillaahi markii oo aabihiis dhintay dagaalka uxud uu ku dhimanayay jaabir uu la dardaarmay cunug yar u ahay markaasu wuxuu ku yidhi maandhow waxaan kaala dardaarmaya hori gabdhaha walaalahaa inaad xafidid daynta laygu leeyahaana u malay maayo dagaalkan aniga inaan ka fakanayo ee daynta iga dhiib marka dad badan oo waxaa waay reer yahuuda ayuu odagu dayn ka qaba beerta markay bislaatay ayaa jaabir wuxuu u tegay nimanka odooga daynta kulahaay markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa howyel aabbahay badarka beerta kasoo go-ay dayntiinama ku filan marka inaad maanta qayb iga qaadatiin zamankan kalka dambana beertu markay baxdo qaybta kale iga sugtiin maya yireen ilan gaaladu waa ugu daraanaysaa yahuudda waxayna haddaan kaa wada rabnaa xilliga ballanka waxau ahaa marka beerta bislaato waxayna haddaan kaa rabnaa waa baxay murugta nabiga ula teg wuxuu rasuulka ilah saasaa dhacdo rasuulka wuxuu isku dayay inuu nimanka yahuudda la hadlo ase wuxuu yidhi waxaad yeesheen ninkaan arrintaa laga sugo ma yaaleen waxayna waa rabnaa markau ogaada gaala inaysan samaynayn axsaan nabiga wuxuu yidhi birrita badarka markaad gurto saddex goobood ka dhig hana taabanin hana qaybinin ilaa an aniga ka imaado marka ninka badarki guray ee meel gooba la dhigay nabigaa yimid oo ku wareegay wuxuu samaynaya ilaahay isaga yaqaan markau nabiga ku wareegay ayuu hal gooba korka uga fadhiistay markaasu wuxuu u beeg nabiga wuxuu u beeg nimankii intay nin walba lahay halkii goobaa dhammaaweysa labadii gooboo kale ciddii usoo hartay markaasuu nabiga wuxuu ku yidhi baxoo jaabirow u tag cumar bin khadaab u soo sheeg waxaan sameeyey jaabir toordo wuxuu u tegay cumar bin khadaab markaas wuxuu yihi cumarow dhibkaasaa igu dhaco wey nabigana maanta saasuu shamey wuxuu yihi marba haddaad nabi maxamed u sheegtay inay wuxuu yihi wax kuu soo haraayeen deyntuna kaa baxaysa waa ogaay aniga nabiga barakadiisa macnaha waxay kutusaysaa ninka murugta yare soo gasho nabiga ula aadayo isla jaabirkaas laftiisa neef geela huwat ratigiya socowa dagaalna waa lagu jiraa waxay u noqotay marka ratigi inuu mar walba dib u dhacaayo oo safarka dib uga dhacaayo nabiga u sheeg rasuulkii saasaa igu dhacdo rasuulkii wuxuu yihi neefkan waa kaa gada isagana isagana waa kaa gada markaasuu yihi waayahay rasuulka ilaahayow aad ba iga gadide horta aan badeecada ku geysto waxa la waxaad ku qiimayso anaa kaa gadaaya nabiga ulow qaato soo kulifta soo wuxuu yidhi ratigi ow dhaqaajiyey nabiga waa dhaqaajiyey ratigi wuxuu noqday geela kuwa ugu or badan kii ugu orodka badnaa subaxdii markuu tegey ee magaaladii lasoo galay madiino nabiga wuxuu yihi jaabir halla keeno waa la kee markuu yimid wuxuu yiri bilaalow intaasoo dahaba ninkaan sii lacagtii ou ratiga kasoo baxay markaasuu dahabka u cabir dahabkiisa mugou siiyey inta lagu heshiiyey oo wuxuu yiri haddana u raajiciyo zaa'id uga dhig dahabka mugou siiyey oo wuxuu ratiga intaan kaaga gedin kusiiya suraha ratigana kusiiyo haddana ila ratigu marka nabiga milkiisigii noqday haddana kusiiyo sakadka macnaha ninka maxaa la isugu daray dhaqaalna waa la siiyey ratigiisina waa la siiyey asxaabta marka saasay ahayd nin asxaabta kamid ahay ratigiisi yaa mararka qaarkood beerta asagoo jooga dhaqaaqi diiday amarkii u diiday ninka waa orda nabiga u tegay markaasuu rasuulka ilaahayo ratigi ma hogaansamaayo nabiga waa yimiday waxau arkay ratiga inuusan hogaansamay mar alla marka uu nabiga beerta soo galay ratiga caasha unta dhulka dhigo dhulka fadhiistay markaasuu jilbaha kusoo socdo nabiga waa yimiday ratigiiu dusha ka salaaxay markaasuu markuu dusha ka salaaxay ou yidhi aawe ninkii ratigaan iska lahay waa kana how ratigaan waa kaa eed sheegto shaqo badanna waa ku qabataa how yidhi cunto fiicanna ma siisa ratigiyaa soo eed sheegtay iyo uu sheegana nabiga u soo dacwooday macnaha waxaa waaya marka nabiga naftaan taadaa waa kaaga owleysan yahay macnaha adiga waxa dan ku ah nabi maxameda kaaga aqoon badan marka waxaa waaya macnuhu marka inaad u aragtid keliya maaha nabiga waa raaca nabiga naftaan taadaa adiga maslaxadeeda isagaa kaaga fiican maxaa yeelay naftaan wixii naar usoo jiidi lahaay adiga ma taqaanid wixii janno ay ku geli laheydna ma taqaanin laakiin labada yaa ku tusay nabi maxamed yaa ku tusay marka naftaan taadaa yaa kaaga haboon nabigaa kaaga haboon badan marka nabiga wuxuu yihi fa ana aniga oo ulaa kii ku haboon ayaan ahay bikulli mu'minin mid kastoo mu'mina midka uga habboonaan ahay min nafsihi naftiisa anagaa uga habboon yuri nabiga alai slat salaam faman tara man taraka qofka ka taga maalan maal qofka ka taga oo maanta hanti ilaahay siiya maalkaas aniga kama rabo wuri faliahlihi ay faliwaalidayhi dadkii waalisiintiisa waalisiina ayaa qaadanayaan nabiga waxba kaama rabi qofka maal helo maalka ciddiisa ha qaadato dayno qofka ka taga soo maaha waman taraka qofka ka taga daynan dayn qofka ka taga aw amase layaacan wax kala daadsan ka taga fa ilaya aniga agteedii ahaaday wa calaya aniga korkaygayna ahaaday rawahu muslim imaam muslim ayaa wariyey waxaa kamid ahay xadiidka cirbaad ibnu saari oo hore usoo marray oo baaba ma aheeday almuxaafadata cala sunna wallahu subxaanahu wa tacala aclam